doododaageenoo looga hadlayay doorka haweenka gobolka mudug ay ka qaateen xala laga gaaray colaad beeleedyo ka dhacay deegaana miya oo ku yaala gobolka mudug ayaa loo qabtay magaalada gaalkacyo iyadoona ay haweenka gobolka mudug ay soo bandhigeen doorkoodii firfircoonaa ay ka qaateen dadaaladaas nabadda oo ay kocseen in ay door muhiim ah oo muuqday ka ciyaareen arrimaha la xiriira nabadda gaar ahaana diridda baaqyada tigidda goobaha colaaduhu ay ka dhaceen iyo sidoo kale joojinta gurmadyada ay helayeen dhinacyada xilligii ay colaaduhu socdeen qabanaysid adoo ilaahay tabakalahaya inaad horta marka u horeysa ogaatid meesha colaaddu kaa jirto oo fahantid sidoo kale waxaa loo baahanya inaad tababaro u leedahay inaad waaya arag u leedahay dhibku inuu adigu hore kuu soo daashaday oo kusoo maray marka annagu waxaan nahay urur nabadeed oo waxaan nahay dhibku intuu soo daashaday muddo soddon sano ku dhowaad ah dhagahiisa ka dhawaaqahayay waxaan dhagahayaga ku dhacayna waxaan ka sheekay karna ma ahan iyo hubkiina soo maray waxaanan ka bixinay waxyaabo aad iyo aad u adag oo wacyigelin la yiraahdo dalka iyo dibaddaba wacyigelinta waan soo qaadanay daragankaygana waan ku difaacnay
horta caqabaduhu way badan yihiin laakiin waxaan dhihi karnaa wayna hakin waayeen alxamdulilah ilaahay sababtiis iyo rafadshadeenaan ku fadhinaa meesha inta badan waa caqiide ahaan ama casri jaahili ay aaminsan yihiin ragga ama odayaasha dhaqanku inaanay haweenku door lahayn oo macnihii matalan maamaayo waxaa jirta ay dhahaan caado la rogaa caro allay leedahay nacam waxay caadaysteen inay haweenku aanay wax doora lahayn sideeda bannaan annaga waxaan nahay gabdho muslimiina dad muslimiinahana rag iyo dumarba doorkeenna alla subxaana wa tacaala uuna siiyey kitaabka allah ayaan ku kaamilannahay oo ka buuxnaa horumarka dalku waa mas-uuliyad inaysan iska dhigin qof la leeyahay ayadoo intuu nin saaka u shaqo tago dee iyadoona waxba mas-uuliyad a qaadi karin iyadoo ina mas-uuliyad is saarto hadda sida gobolkan ku jirno deganahoo kale sida badan dad isdhalay wada dhashay haddana colaaddu aysan ka marnayn oo markay ugu yarta ugu yartahay bishii marka la joogo qof la dilo xalna u baahan haddaa qofkaas la qabanin oo meeshaas xarigga afkiisa la qaban ay tegayso in laysku baaba'o haweenka soomaaliyeed oo ka mid a ururada bulshada kuwooda firfircoon ayaa loo arkayaa inay door muhiima ka qaadan karaan arrimaha la xiriira nabadda iyo isdhexgalka bulshada